بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وقال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل في أحكام اللقدة بعد إذا أحكام تيدي أي أفسل هي halkan wuxuu ga hadli doonaa sheekhu raximah ullahu tacaala qofku haddii uu baadi uu helo baadidaas waxa uu ku samayn lahaa iyo sharciga islaamku axkaamta uu ka dejiyey baadida baadi haddii aada heshid macnaheedu ma ahan iska qaado wax jid laga helay jiijid ma lehe yihaahan jiijid waa leedahay sharciga wuxuu ka dejiyey axkaam fara badan sharciga qadaayaad iyo axkaam fara badan ayuu ka jirjiyey laakiin ma ahan inaad tiraahid wax jid laga helay jiijiid ma lahan yani wax igu qabsanay ma lahan iska qaadanayo ma ahan iska qaado axkaam fara badan iyo qadaayaad ayaa sharcigu uu ka dejiyey sheekhaana inoo sheegi doona raximah llahu tacaala waidaa wajada hadduu helo luqadatan baadi hadduu shaksigu helo fii mawaatin dhul dhintay hadduu baadi ka helo dhul dhintay macnaha lagala jeedo waan soo marnay yani waxaa lagala jeedaa waa ardun lam yajri calayha mulkun limuslim waa dhul qof iska leh aysan jirin qof iska leh dhul aysan jirin mawaad wa idaa wajada hadduu helo luqadatan baadi fii mawaatin dhul dhintay dhexdiisa hadduu baadi ka helo ow amase dariiqin ama waddo uu baadi ka helo falahu shaksigaasi wuxuu iska leeyahay akhduhaa akhdu luqada baahida baadidaas qaadideedii uu iska leeyahay wa tarkuhaa baadida ka tegiddeediina uu iska leeyahay sheekhu wuxuu ku leeyahay raximah llahu tacaala qofku hadduu baadi ka helo meel dhul dhintay ah yacni dhul qof iska leh uusan jirin ayuu baadi ka dhex helay ama dariiqiyuuba ka helayba lacag baadi a saacaday noqon kartaa kitaabay noqon kartaa qalibay noqon kartaa xoolo baadiyay iska noqon kartaa xoolo nool oo ari iyo geed iyo lo-ah ay noqon kartaa wuxuu doonaba ha noqdo haddii qofku uu dhulka mawaadka ah ama dariiqii uu baadi ka helo falahu shaksigu wuxuu iska leeyahay akhduhaa akhdu luqada baadidaas qaadideediina wuu leeyahay ow amase tarkuhaa ama ka tegiddeediina wuu leeyahay inuu qaadana sharcigu waa u baneeyey inuu iska dhaafana waa u baneeyey oo qof kaloo muslima uun qaadi doone mas-uuliyaddaas uusan qoorta gashanin waa iska leeyahay la mas-uuliyad way baadi in la xafido in la haybaariyo in qofkii muslimka ahaa oo iska lahaa xuquuqdiisii la ilaaliyo waa mas-uuliyad inuu markays yihaaho mas-uuliyaddaas kama bixi kartid uu iska dhaafana waa leeyahay inuu qaadana waa iska leeyahay labadaba yaa fiican inuu qaado mise inuu ka tago wa akhduhaa luqadadaas baadidaas qaadideedii ayaa owlaa ka habboonaasho badan min tarkihaa baadida ka tegiddeedii waxaa ka habboon inuu qaado in kaana hadduu yahay shaksigu calaa tiqatin kalsooni hadduu yahay min alqiyaami uu istaagidda hadduu ku kalsoon yahay bihaa bixuquuqihaa baadida xuquuqdeeda hadduu ku kalsoon yahay inuu gudan karo oo u istaagi karo inuu qaada fiican oo sharcigu wuxuu leeyahay baadi haddaad aragtid waxaa kuu fiican baadidaa inaad qaadid laakiin bishardi haddaad isku kalsoon tahay xuquuqda baadidaa inaad u istaagaysid oo aadan dayacaynin oo naftu aysan kuugu sheekeynaynin iska qarso oo naftaadii aad ka adag tahay xafidaadda baadidaana aada ka adag tahay waxaa fiican baadidaas inaad qaadid waidaa akhadahaa hadduu shaksigu soo qaado baadidii wajaba calayhi shaksiga waxaa ku waajibaya an yacrifa inuu garto sittata ashyaa lix shay inuu baadidii ka garto oo uu ka fahmo waajib wicaa ahaa baadida weelkeedii hadday weel ay ku jirto weelku nooca uu yahay bac miya santuuq miya qoray miya bir miya dhagax miya waxa markaa baadida weelka u ah inuu garto waa shardi wa cifaasahaa baadida weelkeedii waa bimacnaa laba eray oo isku macnoa laba eray oo isku macnoa wa wikaa-ahaa baadida xariggeedii haddii xarig ku xirxiran uu jiro xariggaas noociisa haddana inaad aqoonsato ood fahamto waa waajiba wa jinsahaa baadida jinsigeedii jinsiga waxaa loola jeedaa waxa ay tahay lacag miya xoolo miya kitaab miya mobil miya combyuter miya qalin miya waxa ay tahay waa inuu qofku ogaado wacadadahaa baadida tiradeedii baadida haddii wax ay la tirin karo oo wax tirsamo ay tahay tirada inta ay la eg tahayna waa inuu ogaado tusaale ahaan hadday lacag tahay inuu iska qaadee meel uu iska geliyo lama rabo waa inuu tirada ogaado u tiriyo lacagta lacagtu cadadka ay la eg tahay tirada ay la eg tahay waa inuu ogaado wa wasnahaa miisaankeedana waa inuu ogaado in kaanat mawsuunan hadday tahay wax la miisaamo baadidu haddi ay tahay wax la miisaamo markaas way marka laleeyahay miisaankeeda waa inaad fahamto ood miisaanto si aad miisaankeeda u fahamto laakiin haddii shaygu uusan hayn shay la miisaamo dee shayga duruufihiisa iyo arrimihiisa kale aad oqoonsan mooye waxba miisaan geymaysid matalan kitaab oo kaleo baadi ah ayaad meel ka qaad ma waxaad leedahay miisaankiisaan oqoonsanaya may miisaanka marka laga hadlayo hadduu yahay shayu shay la miisaamo shayu shay la miisaamo hadduu yahay matalan sankortii oo kale iyo sankor baadiyo meel aad ka heshay oo kale waa inaad miisaan saarto si aad u ogaato inta kiilo oo sankortaasi markaa ay la eg tahay arrimahan marka waxa sharcigu u leeyahay waa waajib in la garto oo la aqoonsado waxaa weeye hadhow qof walba oo sheeganaya si aadan gacanta u gelin lan waxaa dhici karta arrimahan waxaa lagu kala miisaamayaa qofkii iska lahaa baadida iyo qofkii beenta sheeganay oo beenaalaha ah arrimaha lagu kala miisaamaya matalan wuxuu hadday lacag ay haayeen waxaad leedahay baadi mayaa kaa maqan haa sheeg lacagta cadadkeeda waxa ay ku duubneedna sheeg oo lacagtu ay ku xirnayd meesha ay kaaga luntay kaaga dhacday sheeg qofka imtixaan in laga qaado haddii imtixaanka uu ka soo baxo in la siiyo wax sharcigu leeyahay loo qoonsado kaayo laakiin kii tuugga ahaa marka haddii arrimahan aadan aqoonsan waxaa imanaya baadidii inaad dayacdo ayaa imanaya qof walba aad gacanta isaga geliso saasay noqon wayaxfaduhaa baadida waa xafidaa shaksigii qaaday fii xirsi midlihaa iyada matalkeedoo kale matalkaas kaydkiisii uu ku xafiday shay walbaa wuxuu leeyahay meel u munaasiba oo lagu kaydiyo shay kasta wax meel u munaasib oo la geliyuu leeyahay hadduu dahab yahay waa inaadan jardiinka gurigaadan iska saarin dahabaad soo hesho baadi ah jardiinka haddaad iska saartid waa dayacan dahab maxaa u ah xirsi mitli maxaa u ah inaad santuuqiisa iyo meel qarsoon oo meel xiran aada geliso xirsi mitliga saasaa lagala jeeda wax walba meesha lagu kaydiyo oo munaasibka u ah ayaa lagala jeedaa xirsi mitli inaad geliso uma markaa kabacdi ilaa araada hadduu doono tamalukahaa baadida milkinteedii hadduu doono inuu milkiyuu rabaa yacni muddo markuu haybaariyo kabacdi inuu asagu iska milkiyo hadduu doonayo carafahaa wuu haybaariyaa sanadka haddaad doonayso sanadka markuu dhammaado kabacdi inaad milkiso waa inaad sanad dhan aada haybaariso yaa iskale aad tiraahay baadida meelaha markaa ugu habboon oo munaasibkaa isleedahay dadku way ka heli karaan baadidan xogteeda waa inaad dadkaas aada ka dhex haybaarisad waajib wey haybaarintu waajib wey haddii marka baadida waxaa dhici karta qof aan munaasib u ahayn inuu baadidii uu soo helo ayaa dhici karta matalan saqiir oo kale ayaa dhici karta baadidii inuu soo helo saqiir baadidii hadduu soo helo waxaa waajib ku noqonaya qofka mas-uulka ka ah oo weliga ah inuu ka qaado waxa haybaarinayana saqiirka ma aha waa weligaa laga rabaa inuu haybaariyo markaa leannu lama ictimaadayo saqiir hadalladiisa iyo aqwaashiisu muctabar ma ah waxaa aqwaashiisu ay muctabarka yihiin qofka weliga u ah oo qofkaas saqiirka ah mas-uulka ka ah waa inuu ka qaado baadidiina uu haybaariyo qof kale qof kasta oon dhammaystirnayn wuxuu soo qaado waa sida kii waalnaayo majnuunkii wixii baadidii uu gacanta ku dhigo waa laga qaadahaya isagana saqiirkii wuxuu ku dhigo waa laga qaadahaya isaguna kii faasiqa ahaa waa sidaas oo kale kii faasiqa ahaa oo waxba aan xafidaynin oo wax walba iska qaadanahay isagana gacantiisa waa laga bixinayo uma idaa araada hadduu doono tamalukahaa baadida milkinteedii hadduu doono hadda sheekhu wuxuu yidhi baadida milkinteedii hadduu doono carafahaa sanatan hal sano ayuu heybaaray hadduu inuu milkiyo uusan rabinna oo maalan uu doonayo inuu xifdiyo oo weligiis ilaa qofkii uu soo baxo iska lahaa inuu xifdiyo rabo sanad markuu heybaariyo qofkii hadduu waayo inuu meel isaga xafido markii qofkii uu soo baxana uu siiyo rabo maba rababa inuu milkiyo selayen waa la mid iyaduna uma idaa araada tamalukahaa wakada idaa araada xifdahaa waa isla mid labada masalo hadduu inuu xafido doonayana waa heybaarin iyadana mar walbaba heybaarinta lagama fakan karo mar walbaba heybaarintu waa waajib ama inaad doontid inaad milkiso heybaarin ka bacdi ama waxaad rabtaa inaadan milkinoo meel aada ku xafido ilaa qofkii uu kasoo ifbaxayo labada masalaba waa isku mid oo in la heybaariyo baadida waa waajib carafahaa sanatan baadidii hal sano ayuu sidaas u heybaaray hal sano marka sharcigu leeyahay hal la heybaariyo waa idaa lam takun xaqiira waa haddii baadidu aysan ahayn baadi wax iska raqiisa hadduusan ahayn ama shaygu hadduu yahay shay iska raqiisa hal sano ma heybaarinayo maalan waxaa meesha uu ka qaaday waa lacag yar oo toban kun oo shilin soomaaliya labaatan kun soddon kun ayuu meel ka qaaday sanad dhan ma haybaarinayo markaas wuxuu wax iska yar hadday yihiin wuxuu haybaarinaya waktiga munaasabka u ah shaygaas haddii toban kun iyo labaatan kun iyo meel uu ka qaado ilaa usbuuc oo kale ayuu haybaarinaya kabacdina asaa iska milkinaya qofkii iska lahaa hadduu soo baxana waajibay ku noqon inuu u gudo marka wuxuu hadday yihiin wax yacni aan sidaa qaali u ahayn usbuuciy laba usbuuciy waxyaalahaasuu heybaarin marka sharcigu uu leeyahay hal sana la heybaarin waa shaygu hadduu yahay shay qaali haddii wuxuu u yahay oo weyn oo culus hadduu yahay oo qaali ah hal sano waa waajib in la heybaaro xaggee laga heybaarin marka calaa abwaabi masaajidi masaajidda albaabadooda ayaa laga heybaarinaya wa fi lmowdici meeshiina waa ka heybaarin alladii mowdicaasoo wajadahaa baadida uu ka helay fiihi fi lmowdici mowdica dhexdiisa meeshii uu ka helayna waa sanadkaas waa ka heybaarin masaajidda albaabadoodana oo dadku inta badan qof masaajidka albaabkiisa hormaraya iyo qof ku dukaday oo masaajidka ka soo baxaya qof sii gelaya waa meelaha inta badan bulshadu ay u badan yihiin albaabada masaajidana waa ka heybaarin albaabada masaajidda la yihi maxaa baxay fii daakhili masjid lama ogola masaajidka gudihiisa in laga heybaariyo oo markii salaada laga baxo la yidhaah war baadiyaan hayaa yay baadiyo ka maqan tahay nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi nahyaa ku soo arooray waati nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi laa wajadta ku dhow qofkii masaajidka dhexdiisa wax ka hibaariya waa inaad ku tiraahdo ilaahay kuma siiyo baadidaadii ilaahay kuma siiyo leanna masaajidda suuq ma aha suuq wax laga hibaariyo ma aha masaajidda masaajidda cibaada loogu talagalay iyo cilmi iyo ilaahay subxaanahu watacaala adkaartiisa loogu talagalay mooye in la ihaanaysto oo sida suuqyada oo kale wax loogu haybaariyo lama ogolo masaajidka marka sanad ha la haybaariyo oo masaajidda laga haybaarin iyo albaabada masaajidda ayaa laga haybaarin marka la leeyahay sanadkaas habeen iyo maalin mataagnaana qofka ma lagala jeedo habeen iyo maalin taagnaana habeen iyo maalin inuu albaabka masjidka taagnaado oo habeen iyo maalin meeshiisaa uu taagnaado lagalama jeedo waa sida duruufaha caadiga ah u haybaarinaya shaqadiisa ha iska shaqaysto ha iska hurdo waktiga caadiga salaadihiisa ha iska tukado usbuucii oo kale maalan maalintii oo kale subaxii iyo galabtii oo kale maalintii laba goor subaxii iyo galabtii marka usbuuc sidaa ku wado usbuuca kale haddana usbuuciiba hal mar usbuuciiba laba goor saas camal si caadiyaho duruufihiisa dhib asaga aan ku ahayn oo shaqadiisa iyo cibaadadiisa wax u dhibay oo u haybaarinaya laakiin macnuhu ma aha maalin walba iyo saacad walba sidaa u taagnaa masaajidka albaabkiisa lagalama jeedo wa fi lmowdici meeshii uu ka heybaarinayo alladii mowdicaasi wajadahaa fiihi mowdicaasi dhexdiisa uu ka helay meeshii uu ka helay ayuu ku heybaarinay fain lam yajid saaxibahaa baadida saaxiibkeedii hadduusan helin saaxiibka yani waa qofkii iska lahaa qofkii baadida iska lahaa hadduusan helin kaana lahu shaksiga waxaa u ahaaday oo xaq u leeyahay an yatamallakahaa baadidii inuu milkiyo xaqu u leeyahay hal sano waa dadaalaha waa haybaarinay sharcigu wuxuu xaq u siiyey inuu isagu qaato shay isagu inuu qaato bishardi damaanna uu ku milkiyo damaanka shardigiisa markaad qaadanayso iska qaado addunya aakhiro laguma haysto biswi kii xataa hadduu yimaado war waxaas hal sanaan haybaarinaya anaana milkiyey waxna iguma lihin ma aha macnaheedu sidaas yacni milki laakiin bishardi damaan bishardi qofkii hadduu soo baxo waa inaad u damaanaysid ood siinaysid wixiisa hadday baaqi yihiinna waad siinaysid hadduusan baaqi ahaynna shayga qiimihiisi qiimihiisi ayaad siin fain lam yajid saaxibahaa baadida saaxiibkeeda hadduusan helin kaana lahu shaksiga waxaa u ahaadoo xaq u leeyahay an yatamalakaha inuu milkiyo see ku milkin marka niyo kaliya ma aha an yatamalakahaa bilafdi waa inuu ku dhawaaqo oo muxuu leeyahay tamalaktuhaa baadidan anaa milkiyey waa inuu lafdi la yimaado dhawaq waa niyeystay kaliya maa kuma filla niyada kaliya kuma filla lafdi dhawaq waa inuu la yimaado tamalaktuhaa waan milkiyey shardi damaan ayuu ku milkin waxaa daliil oola tusinaya xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayeen walafdu lahu can zayd bni khaalid aljuhani ana nabiya sala allahu alayhi wasalam su-ila can luqadati baadidiyaa la weydiiyey nabigu sala allahu alayh wasalam addahabi aw ilwariqi dahabka ama fidlada fidlada baadida ama dahabka baadida ka war faqaala sala allahu calayh wasalam icrif wikaa ahaa xarigeeda iyo icfaasahaa iyo weelkeeda baadida weelkeeda oqoonso uma carifhaa sanata hal sano haybaari yuu rasuulku sala allahu calayh wasalam fain lam tucraf haddaan la garan baadidii qofkii iska lahaa fastanfiqhaa adigu iska isticmaal adaa iska isticmaalay waltakun hana ahaato wadiicatan cindaka agtaadana ammaanaha ku noqoto fain jaaءa daalibuhaa qofkii dalbanaya yowman maalin hadduu yimaado min adahri ee zamanka ka mida faaddihaa ilayhi u gudo oo si maalin zamanka ka mid hadduu qofkii iska laha yimaado si xadiiskaas marka wuxuu tusinaya baadida sanad in la hibaariyo inay waajib tahay sanadka bacdina adigoo aada milkinaysid haddii qofkii uu soo baxana uu markaa kugu yeelanayo xaqiisii waluqadatu baadidu calaa arbacati adrubin afar nooc ayay ahaatay baadi waxay u qeybsantaa afar qaybood axaduhaa axadu larbaca afartan midkood maa yoladii kii weeye yabqaa baaqi noqonaya cala dawaami si joogto ah oo daa'ima ku baaqi noqonaya axaduhaa midkood axadularbaca maa yoladii kii weeye yabqaa baaqi noqonayo cala dawaami daa'im noqosho ku baaqi noqonaya fa haada almadkuur kan la soo xusay ayaa xukmuhu xukmu maa yabqaa cala dawaam wixii weligiis iska baaqi noqonayo oon hallaabayn sidan aan soo sheegnayaa lagu samaynahay maalan hadda lacagtii oo kale wax hallaabaya ma ah wax weligiis iska daa'im noqonaya muddo dheer joogaya wey lacagta sidan aan soo sheegnaa xukunkiisu noqon wixii weligiis iska joogay oo sidan aan soo sheegnay maxaa lagala jeedaa hal sano ayaad shaygan hayne ood haybaarinay sanad ka bacdina adaa iska isticmaalaya bishardi damaan bishardi qofkii hadduu soo baxo ad damaanaysa wathaani kan labaad maa yoladii kii weye laa yabqaa aan baaqi noqonayn ka dacaami cunto dacaamkaasoo aradbi ee qoyan cunto qoyan ma baaqi noqonayo wixii waa urayaan waa hallaabay cuntadii way hallaabi waxaa ka mid ah khadrawaad iyo qudaar iyo waxyaala noocaas oo kale ah qudaartuna waa lamid radbiya lamid qudaartaas iyo cunto qoyan iyo waxyaalaha haddii aada heshid oon baaqi noqonin muddo dheer aan sii ooli karin fa huwa shaksiga mukhayara waxaa loo khayaar geliyey beyna aklihi akli maa laa yabqaa waxaas aan baaqi noqonin cunidiisa iyo wa qurmihi gudidiisa aw amase beycihi ama shaygaas beecintiisa wa xifdi thamanihi iyo shaygaa lacagtiisa lacagtaa xifdinteeda arrimahaas kii uu doono ayaa sharcigu khayaar u siiyey shaygu hadduu yahay wax hallaabaya oo aan baaqi noqonaynin fahuwa shaksiga mukhayar waxaa loo khayaar geliyey beyna aklihi akli maa laa yabqaa shaygaas aan baaqi noqonin cunidiisa oo cunidiisa maxaa lagala jeedaa fil xaali hadda inuu cuno ilaa wuxuu wax sii oolaya ma ah sharcigu wuxuu u baneeyey saacaddan la joogo inuu cuno bacda tamalukihi markuu milkiye ka bacdi oo muxuu leeyahay tamallaktu haadihi luqadata baadidan aan baaqi noqonayn anaa milkiyey markaasuu iska cunaa milkigiisa markuu galo ayuu cunahay xaaladana cunahay iyo wa gurmihi shaygiis uu cunay gudidiisa ay gurmi qiimatihi la shayguuba cunay ma yaale qiimadiisaa lagala jeeda wa gurmi qiimatihi shaygaas uu cunay qiimadiisa qiimadaas gudideed shaygu intuu iska cuno qiimadiisii markaas heska bixiyo sharcigu taasuu khiyaar u siiyey aw amase baycihi ama shaygii beecintiisii wa xifdi shamanihi iyo lacagtiisa xifdintiisa ama inuu iska beeciyo wixii raashin qoyana dhiihili qudaar iyo wixii la mid a suuqa inuu geeyo oo uu beeciyo lacagtana uu meel iska dhigo meelay ku xafidaa lacagta ilaa duhuuri maalikihi qofkii iska lahaa ilaa ilaahay uu kasoo ifbixiyo lacagta meeluu hayno labadaas arrimood kii markaas uu doono ayuu sameynaa wathaalitdu kan saddexaad nooca saddexaad oo baadida maa iyolidii kii wa yabqaa baaqi noqonaya bicilaaji bisababi cilaaji shaqo laga shaqeeyey sababtiisa ku baaqi noqonaya wadaalika karudabi rudabka oo kale rudab waxaa la yidhaha waa timirtu inta ay cargada tahay oo weli aysan bislaanin timirtu intaysan bislaanin ayaa waxaa la yidhaha rudab timirtaas marka rudabka ah oo weli aan bislaanin way baaqi noqoneen lakin maxay ku baaqi noqon kartaa in laga shaqeeyo in laga shaqeeyo oo laga ilaaliyo waxyaalaha soo dedejinaya timirtaas inay hallawdo timirtaa inay hallawdo waxyaalaha dedejinaya waa in laga shaqeeyo oo la ilaaliyo oo la kontaroolo kontaroolka joogtada lagu hayo ayuu ku baaqi noqon kartaa timirta rudabka ah ee cargada ah fayafcalu wuxuu sameynaa almaslaxa waxaas ka shaqaynta u baahan waa sii baaqi noqonaa laakiin waa in laga shaqeeyo oo la ilaaliyo la waardiyeeyo kaas wuxuu sameynaa wixii maslaxadu ay ku jirto maslaxadu waxay ku jirto maxaa lagala jeedaa min baycihi shaygaas oo shaqada ku baaqi noqonaya beecintiisii iyo xifdi tamanihi iyo shayga lacagtiisa lacagta xifdintiisa inuu timirtii rudabka ahayd uu suuqa geeyo lacagtiina meel ku xafido aw amase tajfiifii ama qallajintiisii waxifdihi iyo shaygaa xafididiisii ama timirtii cargada ahayd intuu qallajiyo markay timir adkaatay oo qallashay ay noqoto meel uu iska dhigo meel uu ku xafido labadaas kuu dooda ayuu khiyaar waraabicu kan afaraad mas'alada afaraad ama qeybta afaraad ilaa baadidiya afar qeybood loo qeybiy qeybta afraad ma iyo ladii kii weeye yaxtaaju u baahan ilaa nafaqatin biil wax biil iyo nafaqo u baahan in la biilo wax u baahan wadaalika kalxayawaani xayawaanka waa shay nooloo nafley ah xayawaan nafley ah ayaad meel ka qaado baadi ah biilu kaa raba kaas wahuwa xayawaankaasi darbaani laba qaybood xayawaanka sharcigu wuxuu usii qeybiyey laba qaybood xayawaanun xayawaan xayawaankaasoo laa yamtanicu binafsihi naftiisa aan isku difaaci karin xayawaan aan naftiisa isku difaaci karin oo bahallada waaweyn iyo dugaagta aan iska celin karin waxaa ka mid ah arigii oo kale arigaas waxyaalaha baashan dawacada iyo waraabaha iyo waxaasoo dhan u nugul yahay ma iska celin karo haddii marka xayawaanku xayawaan noocaas uu yahay oo bahallada looga baqayo yaryarkaaba inay iska cunaan looga baqayo fa huwa shaksigii mukhayaran waxaa loo khayaar geliyay beyna aklihi cunidiisa xayawaankaas fil xaal hadda inuu cuno bacda tamallukiya lagala jeedaa markuu milkiyo ka bacdi oo uu yidhaha tamallaktuhaa baadidan anigaa milkiyey inuu iska qasho intuu iska cuno iska qalanaha inuu iska qasho waqurmi amanihi xayawaanka lacagtiisi lacagtaa gudidiisa lacagtana uu iska bixiyo qofkii lahaa haddii uu soo daahiro oo ilaahay uu soo ifbixiyo inuu neefkan intuu iska qasho lacagtana uu iska bixiyo dee qofkii markuu yimaado aw amase tarkihi ama xayawaankan aan isdifaaci karin ka tegiddiisa oo inuusan cunin oo iska dhaafo wa tadawuci sadaqaysi bilinfaaqi beelid ku sadaqaysto caleyhi xayawaankii uu iska biilo uu iska sadaqaysto xayawaankii ilaa biil iyo lacag joogtaha u baahan yahay marka inuu asagu iska sadaqaysto biil cawska usoo iibiyo maankaalka usoo iibiyo biyihii asaga uu iibiyo wixii hawshii oo dhan iska sadaqaysto si xayawaankani uu kusii noolaado inuu marka iska infaaqiyo taa waa leeyahay ilaa qofkii markaa uu ka imanayo uu neefka ka wato iyadoo loo dhaqaaleeyey oo qorxoon aad tiraa qaado wixii aan yani neefkan aan ku bixiyana waa ii sadaq qaado eedra ow amase baycihi ama xayawaankaas aan tabarta lahayn beecintiisii wa xifdi amanihi iyo lacagtiisa xifdinteeda ama suuqaba inaad isaga xirtaba arigii baadidaa had aragtid isla markiiba suuqa inaad iska geyso lacagtiina aada xafido ilaa qofkii iska lahaa ariga uu markaas soo baxay taana xukunkiisu waa noocaas haddii uu yahay wax noola ama nafley ah baadida aada gacanta ku dhigtay nafley hadduu yahay oo aan isdifaaci karin oo bahallada yaryarka aan iska difaaci karin nidaamkiisa iyo xukunkiisu sidaas wa xayawaanun xayawaan weeye xayawaankaasoo yamtanicu isdifaaci kara binafsihi naftiisana isku difaaci kara qeybta labaad waxaa weeye waa xayawaan isdifaaci kara muxuu isku difaaci karaa awood ama carar awoodu isku difaaci kara matala waa neef geelahood neefka geelahaa oo bahallada yararkaa iska difaaci kara ama wuxuu isku difaaci karaa carab uu cararo sida bakaylihii oo kale qoolleydii shimbirtii qooleyda ahayd oo kale waa iska haadiyo w markay aragto wax gaado mooye wixii ay dareento inuu cadow ku yahay waa haadi in la gaado ma ahane waxaa weye si kale lama cunayo gaatin in lagu sameeyo maahan marka xayawaanaadka qaarna awoodda isku difaaci kara qaarna inay fakadaan oo cararaan isku difaaci kara xayawaanka noocaasa fa in wajadahu xayawaanka noocaasa hadduu helo shaksiga fi saxraa'i dhul saxara ahee bannaan ah oo lama degaan ah dhul saxara ahee bannaanee lama degaan ah hadduu ka helo tarakahu waa isaga tegi ma qaadayo ma soo xaraynayo dhul lama degaan oo saxara hadduu ka helo laakiin saxarahaas maxaa lagala jeedaa fi saxraa'i alaaminati dhul saxaraah oo aamina oo shayaadiin iyo dad maragtaahay dhacayo geelaas oo dafaya iyo oo kaxaysanaya iyo aysan joogin dhul saxaraahe aamina haddaad geela ku aragtid tarakahu waxaa fiican qofku inuu isaga tagaba far uusan saaran hadduu dhulku aamin yahay oo tuugo iyo waxyaalahaas aan markaa looga baqayno tarakahu markaas waa ka tegi waa haddii markaas yacni uma qaadaya loola jeedaa inuu intuu haybaariyo neefka geela ah oo saxaraha uu ku arkay intuu haybaariyo kabacdi uu milkiyo ma usoo qaadayo saxara uma soo qaadayo dhulkaas saxaraha bannaan neefka geelah wuxuu galay oo saxaruhu aamin yahay wuxuu uga soo qaadi karaa lilxifdi bis haddii niyadaadu ay tahay inaad xafido dhul saxaraha aamina neefka geela ood ka soo qaban kartaa niyadaadu haddii ay tahay xafidaad laakiin niyadaadu haddii ay tahay inaad milkiso maya lama ogolo dhulkiina waa saxaro waana aamin waddanku waa aamin hadduu dhulku aamin yahay oo wax hadaya aysan jirin maxaad adigu usoo qaadiyo litamalluki inaad usoo qaaddo sharcigu kuma ogolo laakiin maxaad usoo qaadi kartaa lilxifdi lilxifdi waa lagu ogolay inaad xafid fi saxraa alaamina la yidhina maxaa baxay fi saxraa alaamina tarakahu dhul saxaraha aamina hadduu xayawaanka xoog galo oo baadida uu ku arko waxaanu nidhi waa ka tegaa haddii markaa dhulka saxaraha uusan aamin ahayn aamin hadduusan ahayn jaaza iltiqaaduhaa lilmilki walilxifdi de geelii haddii meel lagu dhacayo aada ku aragtid oo saxara ah markaa waad soo qaadi kartaa xifdina waad usoo qaadi kartaa milkina waad usoo qaadi kartaa oo haybaarin ka bacdi inaad milkiso labada masalo markaas waad usoo qaadi kartaa haddii dhulku usan aamin ahayn wain wajadahu hadduu helay xayawaankii awoodda ama cararka isku difaacaya fi lxadari magaalo dhexdeed hadduu ka helay meel xadar oo la degan yahay ama baadiye ha noqdo ama magaalo ha noqdo waa meel un dadku ay degan yihiin ayaa xadarka lagala jeeda dhul xadar oo la degan yahay hadduu ka helo xayawaankii awoodda lahaa fa huwa shaksiga mukhayar waxaa loo khayaar geliyey bayn alashyaai ashyaadii dhexdoodii ayaa loo khayaar geliyay ashyaadaasu athalaatati ee saddexda ahayd ashyaadaas oo fiihi fi lxayawaani aladii laa yamtanicu xayawaankii aan isdifaaci karin saddexdii mas'aloo loo khiyaar geliyey ayaa haddana loo khiyaar geliyey hadduu meel magaalaa ama meel la degan yahay neefkii weynaayo geeli ama faraskii hadduu ka dhexelo saddexdii arrimood oo aan kusoo marnay xayawaankii aan isdifaaci karin ilaa laakiin waxaa laga soo reebi ila alkhaslat aluula tan hore bisaa laga reebi saddexdii arrimood oo kutubta fuqahada waaweyn waxay leeyihiin saddexdii waxaa laga soo reebaa alkhaslat aluula tii hore kuma jirto saddexda tii hore maxay ahayd fahuwa mukhayarun bayna aklihi wa gurmi amanihi dee xayawaankii maala neef geela oo kale meel baadiya ama meel tuulaahu la degan yahay isagoo baadiya haddii aad ku aragtid iska soo qaboo iska qalanaya fil xaali isla xaaladdanan iska qalanaya maya ma jirto taas fi halaaati marka la leeyahay ila alkhaslat aluulaa tii horea laga soo reebi masaladii hore masaladii hore oo ahayd hala iska cuno oo xaaladdanba birta hala saaro taa kuma jirto aa laga soo reeba maxaa soo haraya marka laba mas'alaa soo haraya laba mas'alo unbaa kuu bannaan neefkii geelahaa ama faraska ahaa meel la degan yahay oo deegaana haddii aad ka heshay labada xaaladood ku soo haray waxaa weye ow tarkihi wa tadawuci bilinfaaqi calayh neefkii geelaa inaad xeradaada soo gelisid raaciddii ilaalintii biyihii la cabsiinayay kulli inaad ku sadaqaysatid berri markii qofkii iska lahaa uu yimaadana aad tiraahid waa kaa neefkaagii wixii iga baxana waa ii sadaqo wixii iga baxana waa ii sadaqo masalada labaadoo ku banaan waxaa weeye ow baycihi wa xifdi amanihi neefkii geelahaa oo meesha xadarka magaalada ama baadiyihii la deganaa aad ka heshay inaad suuqa ku xirto lacagtiisana aada xafido labada masalaa ku banaan faslun hadalkani faasilun mid wax kala saaro marka axkaamta baadida sidaasaa sharcigu ugu faahfaahiy waana waa iska qaadanoo jeebkan iska iska gashan jiijiidna ma laha ma jirto jiijiid walada intaasu masalo intaasu axkaamaha loo kala qaado ad ujeeda tafaasiil fara badan ayaa sharcigu uu geliyay faslun adakani faasilun mid kala saaro fii axkaami laqiidi ruuxii laqiidka ahaa oo meel lagu soo tuuray axkaamtiisii ayuu u fasaliyaa halkan wuxuu uga hadli doonaa sheekha raximah اllahu tacaala qofka laqiidka ah laqiidka waxaa loola jeedaa waa caruur yar oo waddadaas laga helay tusaale ahaan qofkii caruur ka dhashay duruufo un ku kalifaya awgeed ayaa waddadaas looga helay waxaa dhici karta caruurkani inuu xaaraan ahaa oo hooyadii marka dembi kale oo labaad ay dusha saaratay oo intay dayacday waddadaa ay uga tagtay see la yeeli caruurka waddadaas laga helay xukunka sharciga islaamku muxuu ka qaba waidaa wujida laqiidun waidaa wujida laqiidun ruux la tuuray waa caruur yar oo la tuuray haddii la helo biqaaricati dariiq waddada dhinaceeda haddii laga helo waddadaas isagoo iska yaalla caruur nafley ah haddii laga helo fa akhduhu caruurkaas qaadidiisa wa tarbiyatu tarbiyeyntiisa oo diinta la baro oo salaada la baro oo ilaahay lagu xiro wa kafaalatu kafaalo qaadidiisii in la kafaalo qaado biilkiisii iyo howlihiisii o dhan lagu kafaalo qaado iyo jiifkiisii waajibatun arrimahaas oo dhan waa waajib cala alkifaayati si guud ay arrimahaasi waajibaysa bulshadao dhan ay waajibto bulshadii kulligood waajibkaa haddii ay ka wada fadhiistaan intii meesha deganayd kulli way wada dambaabay haddii bulshadii laba qof ama hal qof oo ka mida cunugaa miskiinka a meesha ay ka qaadaan kulligood dembigii uu ka dhacay yacni waajibka noocaasa sharcigu wuxuu u yaqaan fardulkifaaya fardulkifaayo ayaa la yidhaha fardulkifaayo waa shayga hal qof oo ummadda ka mid a hadduu sameeyo inta kale uu waajibku ka dhacay haddii shaygaas laga wada fadhiistana deegaanka o dhan uu wada dambaabay ayaa waxaa loo yaqaan fardulkifaaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi jala sha'nuhu waman axyaaha hal naf qofkii nooleeya fakaأnamaa axya الnaasa jamiica wuxuu la mid yahay dadka o dhan isagoo nooleeyey ruuxaas dayacan oo saqiirka ah oo waddada iska yaalla haddii aada qaadid ilaahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu waxay la mid tahay adigoo xanaaneeyey bini aadamkii oo dhan ajirkooda nafaad noolaysa naf ayaad noolaysa marka carruurka waddada yaalla qof walba hadday fiiriso iska dhaqaajiso oo layska agmaro oo sidaa uu ku dhinto kulli magaalada waxa joogo dhan mas-uuliyadda iga qaadaya berri oo ka jawaabaya dembigaas bulshado dhan oo si guud uu fardul kifaayo uu yahay walaa yuqaru lama sugo hadda mas'alada hadda kitaabka nidaamka uu ku socdo waa saqiir un ka hadla nidaam ku socdo saqiir laakiin kutubta fuqahada waaweyn waxay leeyihiin wakada almajnuun alladii laysa lahu kafiil qof waalan ee shaksi kafaalo qaada la waayey oo aabbe iyo hooyo iyo walaal iyo adeer iyo wax xanaanaynaya aysan jirin oo magaaladii meesha isaga dayacan kanuu la mid yahay saqiirkuu la mid yahay oo isagana bulshada deegaanka meesha degan ayaa si guud waxaa waajib ugu ah inay xanaaneeyaan oo daawadiisii iyo cuntadiisii iyo hoygiisii iyo arrimahaas oo dhan in bulshadu ay iska xil saarto ayaa waajib noqonaya oo mas'alada majnuunkana sabigay la mid tahay saqiirkay la mid tahay walaa yuqaru lama sugo saqiirkaas waddada laga qaaday ilaa fii yaddi amiin ruux aamina gacantiisa maale gacan kale lama geliyo qof walba laysagama dhiibay qof walba laysagama dhiibay ilaa kuwa iska faasiqiin oo shayaadiinoo laga yaabaa inay isaga dhanba iibsadaan oo kuwo kaleo shayaadiin kale ay ka iibsadaan ayaa dhici karta wax walba ku samayn kara qofka hadduu faasiq yahay la usan ka baqaynin wax kastaa ka suurtogeli kara marka sharcigu ma ogola saqiirkaa waddada laga helay in qof faasiqa oo mas-uuliyaddiisa aan qaadi karin in loo dhiibo ma bannaano ruux aamina bisa gacanta loo gelin weliba sharciga islaamku wuxuu leeyahay markhaati in loo sameeyana waa waajib qofka loo dhiibayo war hebelaa qaadayay markhaati ka noqda isaguna ma dhalina markhaati ka noqdo waddadaasaa laga qaaday berri si uusan u sheegan berri si uusan u sheegan uusan dhihin wiilkan waa ina hebel iyo hebel iyo hooyadiisa bilaayaa la dhihi jiray hooyo horan ka dhalay ishhaadka waajib wey markhaati in loo sameeyo qof marka gacanta loo gelinayo markhaati ka ahaada cunugii waxaa loo dhiibay hebel hebelaa qaaday mana dhalina isaga waddadaasuu ka qaaday ogaada mas-uuliyadda ummadda gudanahaya bis ishhaadkaas waajib walaa yuqaru lama sugo ilaa fii yaddi amiin ruux aamina gacantiisa maahan fain wujida haddii lala helo macahu maca sabiy saqiirkaas laqiidka ah ee waddada laga qaaday maalun maal haddii lala helo anfaqa calayhi cala laqiid saqiirkii dushiisii waxaa nafaqeynaya alxaakim ruuxa xaakimkaa marka qaaliga ka ah magaaladaas ayaa minhu min almaali maalkii xaggiisa asaa ka nafaqeynaya saqiirkii isagoo maalan lala helay keligii lama helin jeebabkiisoo maal ugu jiraan ayaa la helay wixii jeebkiisa ku jira oo isagaba xawdadiisaba ah oo loo nisbayn karo asagaa iskale wixii jeebabkiisa dharkiisa bustihiisa wixii ku dhex jira oo dhan sharcigu wuxuu leeyahay asaa loo xukumahay saqiirka marka haddii hantidaas laga helo saqiirkii qaaliga magaalada markaas yacni qaali ka ah ayaa ka biilaya maalka ama qof uu wakiil uu ka dhigay uu leeyahay intaasoo hantiga laga helay u haay maalin walba biilkiisa iyo daawadiisa iyo dharkiisa iyo isagaa laga sameyna lacagtaas wain lam yuujad macahu saqiirkii micigiisa maalun haddaan maal lala helin oo isagoo meeshaa iska yaalla unbaa la qaaday oo wax hanti ah lama helin fa nafaqatuhu saqiirkaas nafaqadiisu fii beyt ilmaal baytulmaalka dhexdiisa yahat baytulmaalka waa bangiga dadka muslimiinta oo iska leeyihiin bangiga markaas ayaa laga biilahay oo bangiga waxaa looga biilahayaa masaalixulmuslimiin bangigii la dhigay xoolihii masaalixulmuslimiinka ahaa oo bangiga yiilay lacagtii shaksiyaadka dadka ma aha bangiga shaksiyaadna waa yeelaan xoole xuquuq mushtaraguna dowladdu way haysaa xuquuq mushtaraga oo bangiga lacagaha yaalla waxay isugu jiraan mumtalakaat shaksiya iyo waxay isugu jiraan xuquuq mushtaraga marka mumtalakaadka shaksigaa laga nafaqayn maayo maalan adigoo kale bangiga lacag dhigta akoonkaaga inta dawladdu ka bixiso sakiirkan kuma birayso wixii xoolihii guud oo dadka u yeelay oo mushtaraka ahaa soomaaliya o dhan tusaale ahaan isla leh oo masaalixulmuslimiin loogu talagalay xoolahaasaa laga nafaqeyna oo laga bilayo haddii uusan jirin bangi mas-uuliyaddaas qaada hadduusan jirin waxaa waajibka qaadaya dadka hantiilayaasha ah muslimiinta ah ayaa waajibka kusoo gadoomaya bangi dhexe ee masaalixulmuslimiin iyo zakawaadka iyo khusaada iyo arrimahaasoo dhan yacni debera haddii uusan jirin waxaa waajib ay ku noqon aqniyaa ulmuslimiin dadka muslimiintaa dadka aqniyadooda ayay waajib ku noqon marka inay biilaan mar walbaba sharcigu ma ogola nafley inay dayacanto oo si bilaasha ay ku dayacanto allahu subxaana wa tacaala